yaxesqiil cutubka afartan iyo koowaad markaasuu macbudkii geeyey oo tiirarku qiyaasay oo dhinacan ballaarku wuxuu ahaa lix dhudhun oo dhinaca kalena ballaarkuna wuxuu ahaa lix dhudhun oo kaasuna wuxuu ahaa tan buugga ballaarkiisii oo kadinka ballaarkiisuna wuxuu ahaa toban dhudhun oo kadinka dhinacyadiisuna waxay ahaayeen shan dhudhun oo dhinaca iyo shan dhudhun oo dhinaca kale ah oo dhidhidhkiisu qiyaasay oo wuxuu ahaa afartan dhudhun oo ballaarkiisuna wuxuu ahaa labaatan dhudhun oo haddana guduhu galay oo wuxuu qiyaasay tiir kasta oo kadinka oo wuxuu ahaa laba dhudhun oo kadinka wuxuu ahaa lix dhudhun oo kadinka ballaarkiisuna wuxuu ahaa toddoba dhudhun oo haddana wuxuu qiyaasay dhidhidhkiisii oo ahaa labaatan dhudhun iyo ballaarkiisii oo ahaa labaatan dhudhun oo macbudka hortiisa ku yiidh oo wuxuu igu yidhi tanu waa meesha ugu wada quduusan markaasuu qiyaasay daarta derbigeeda oo ahaa lix dhudhun oo qalad kasta ballaarkeedu wuxuu ahaa afartan dhudhun oo daarta dhinac kasta kaga wareegsan oo qolladahana waxay ahaayeen saddex dabaqadood oo midba midka ka sarrayso oo dabaqad kastaba waxay ahayd soddon qolladood oo waxay ku yiileen derbigii qolladaha ee daarta ku wareegsanaa si ay u qabsadaan aawadeed laakiinse iyagu daarta derbigeeda kuma ay oolin oo qulladuhuna way sii ballaadheen inay daarta kor ugu sii wareegayeen waayo wareegga daarta kor buu u sii kacay isagoo daarta ku wareegsan sidaas daraaddeed daarta ballaarkeedu xagga sare u sii socday oo waxaa qowlada ugu hoosaysa iyo tan ugu sarraysa lagaga fuulay qowlada dhexe haddana waxaan arkay inay daartu ku dhisnayd meel sallax ah oo sare oo ku wareegsanayd oo asaaska qolladaha dherarkiisu wuxuu ahaa cawsdur kaamil ah oo ah lix dhudhun oo dhaadhayr oo qolladaha derbigooda dibadda ah qaaradiisuna waxay ahayd shan dhudhun oo intii hadhayna waxay ahayd meeshii qolladaha ee daarta oo qolladaha dhexdoodana waxaa ku tiil meel ballaarkeedu labaatan dhudhun yahay oo daarta dhinac kasta kaga wareegsan oo qolladaha albaabadooduna waxay u sii jeedeen meeshii hadhay xaggeeda albaab waqooyi buu u sii jeeday oo mid kalena koonfur buu u sii jeeday oo meesha hadhay ballaarkeeduna wuxuu ahaa shan dhudhun oo hareeraheedu ku wada wareegsana oo dhismihii meesha goonida ka horeeyey oo galbeedka ku tiil ballaarkiisu wuxuu ahaa toddobaatan dhudhun oo dhismaha derbigiisa ku wareegsan qararadiisuna waxay ahayd shan dhudhun oo dherarkiisuna wuxuu ahaa sagaashan dhudhun oo daartii buu qiyaasay oo dherarkeeda wuxuu ahaa boqol dhudhun oo dhismihii meesha goonida ahayd iyo derbiyadiisana dherarkoodii waxay ahaayeen boqol dhudhun oo ballaarka daarta horteeda iyo meeshii goonida ahayd ee xagga bari u jeeday waxay ahaayeen boqol dhudhun oo haddana wuxuu qiyaasay dherarkii dhismihii ka soo hor jeeday meeshii goonida ahayd oo xagga dambe jirtay iyo balballooyinkeedii dhinacan iyo dhinacaasba ka xigay oo waxay ahaayeen boqol dhudhun oo waxaa weheliye macbudkii hoose iyo balballooyinkii barxadda iyo marinadii albaabada iyo daaqadihii carhiidhsanaa iyo balballooyinkii ku wareegsanaa saddexdooda dabaqadoodba oo marinka albaabka ka soo horjeedayba waxaa lagu daharay alwaax ku wareegsan tan iyo dhulka iyo ilaa daaqadaha inta ka dhex leh oo daaqadahuna way dadnaayeen iyo albaabka dushiisa iyo xataa daarta gudaheeda iyo dibaddeeda iyo derbiga ku wareegsan gudaha iyo dibadda qiyaas buu ku qiyaasay oo waxaa lagu sharaxay kerubiim iyo geedo timireed iyo geed timireedba wuxuu ku dhex yidhi laba kerub oo kerub kastaba wuxuu lahaa laba weji oo mid nin wejigiis u egu wuxuu u sii jeeday geedka timireed ee dhinaca ku yiil xaggiisa oo mid caaran libaax wejigiis u eguna wuxuu u sii jeeday geedka timireed ee dhinaca kale ku yeel xaggiisa oo daarta hareeraheeda oo dhanna saasaa lagu wada sameeyey oo dhulkiiyo albaabka korkiisa inta ka dhex leh waxaa lagu sameeyey karubiim iyo geeda timireed oo derbiga macbudkana sidaas oo kale waa loo sharaxay oo macbudka tiirarkiisuba waxay ahaayeen afar gees oo meesha quduuska ah horteeduna way u adkayd meesha allabariga alwaax bay ahayd oo sarajooggeedu wuxuu ahaa saddex dhudhun dhirarkeeduna laba dhudhun oo geesaheeda iyo dhidhirkeeda iyo dhinacyadeeduba waxay wada ahaayeen alwaax markaasuu igu yidhi kanu waa miiska rabbiga hortiisa yaal oo macbudka iyo meesha quduuska ahun waxay lahaayeen laba albaab oo labada albaab midkiiba wuxuu lahaa laba qaybood kuwaasoo ah laba qaybood oo isku lalaaban albaab wuxuu lahaa laba qaybood oo albaabka kalena wuxuu lahaa laba qaybood oo waxaa albaabada macbudka lagu sharaxay kerubim iyo geedotimireed oo u ekaa kuwii derbiyada lagu sharaxay oo balballada dibadda horteedana waxaa ku yiil looxaan qaro weyn oo balballada dhinacyadeeda waxaa ku yiil daaqado cadhiidhsan iyo geedo timireed oo dhinacan iyo dhinacaasba ku yaal oo daarta qollaheeduna saasoo kalay ahaayeen iyo looxaantii qarada weynayd